kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warkeenna habeennimo waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdicasiis cabdulaahi gurey qodobada caawa ugu darkaroon warkeenna waxaa ka mid a bulshada ku nool deegaanada jubbaland oo loogu baaqay maalgashiga beeraha ganacsiga xoolaha oo fursad ganacsi u noqday dhalinyaro ku nool dhoobley wasaaradda kalluumaysiga somalilan oo agab kala wareegtay hay-adaha waldi fishon xukuumadda federaalk soomaaliya oo soo bandhigtay mashruuc lagu dhisayo xaafadaha isku raranka ah ee ku yaala dalka barakacyaal ku nool jowhar oo codsaday in la caawiyo bisha rabadaan warka dibaddana waxaad ku maqli doontaan caruurta khaza oo qabow dartii u dhimanaya qodobada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warkeenna caawa isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo khamiisii baxayso jimcana soo gelayso taariikhdana ku beegan tahay labaatan iyo toddobada bisha labaad laba kun labaatan iyo shan haatanna kusoo dhowaada warkeennio fidsan waxaana idinla socodsiinaya anigoo xabdicasiis cabdulaahi gurey wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland ayaa ganacsatada reer jubbaland ugu baaqay inay maalkashi ku sameeyaan waxyaabaha faa'iidada u leh bulshada soomaaliyeed maxamed cali samow ayaa inoo faahfaahinaya
xilli magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose uu ka furmay shirweynaha bangiga maalgashiga dhaqaalaha buluuga ah ee jubbaland ayaa wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland geyle maxamed aadan waxa uu ganacsatada ugu baaqay in ay maalgashi ku sameeyaan waxyaabaha faa'iidada u leh bulshada soomaaliyeed wasiirka ayaa sheegay in waxyaabaha loo baahan yahay ay tahay in ganacsatada ay maalgashadaan dalka inaan maanta marayno inaan dib u eegis ku samayno wax soo saarkayna la wadaagna adduunka ka hadalno inaan adduunka la ganacsanno dadkeennana aan u tilmaanno waxay baahida ugu bixi lahaayeen baddoodiioo dahan beerahoodiioo dahan xoolahoodiioo nool iyo inay adduunka la tacaamuli karaan sidaa daraaddeed waxaan halkan ugu baaqayaa dhammaan bulshoweynta caalamka kuwa gobolka maalqabeennada soomaaliyeed ganacsatada soomaaliyeed inay qalbigooda iyo indhahooda u jeediyaan wax soo saarka macnaha u leh nolosha ummadda iyo dhaqaalaha dalka maxaa yeelay waxaan haysannaa bad laga heli karo wax waliba oo adduunku u baahan yahay awood u leh inaan ka qayb galno tartanka caalamka ee wax soo saarka badaha waxaan haysannaa dhulbeereed ku habboon wax soo saarka iyo in la maalgashado waxaan haysannaa xoolo haystaa dhulkay ku dhaqmi lahaayeen iyo cimilada ay ku noolaan lahaayeen oo aan kaga qaybgeli karno ganacsiga adduunka sidaa daraaddeed waxaan leeyahay qof kasta oo bili'aadanah oo doonayo horumar iyo inuu la ganacsado dadka soomaaliyeed khaasatan reer jubbaland waa soo dhoweyneynaa waxaan rajayneynaa inay iyaguna naga faa'iidi doonaan annaguna aan ka faa'iidi doonno dadkuna ka faa'iidi doono dadka reer jubbaland si kaas ah waxaan leenahay warbaddiinniina way buuxdaa beerihiinnana way buuxaan oo way bannaan yihiin webiyiina ma guro
ganacsiga xoolaha ayaa fursad ganacsi u noqday qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada dhobley xasan maxamed cabdulaahi ayaa inoo haya degmada dhowble ee gobolka jubbada hoose iyo deegaanada hoos yimaada ayaa ah deegaan si weyn looga dhaqdo xoolaha noocyadooda kala duwan taasi oo u horseeday daayar badan oo ku nool magaalada dhowble inay ku dhiiradaan ganacsiga xoolaha si ay noloshooda oga maareeyaan ganacsigaasi qaar ka mid ah dhallinyarada ka ganacsata xoolaha nool oon waraysi la yeelanay ayaan wax ka weydiinay waxyaabaha sababay inay dhallinyaradu ku soo bataan ka ganacsiga xoolaha magacayga waa khadar cabdiraxmaan weeliye suuqa xoolahani waan joogaa inta muddana waan ku dhex jira hade dhowle waa iska xoolaaley fursadaha kale aad ugu yaro malaha shaqeeyo shaqooyin kale malaha ganacsigana aad buu iskaga yaryahay shaqooyin kalena hade farsamo kalena waa iskaga yartahay waa iska magaalo xoolaleeyahay ee sidaas le awgeed annagoo dhallinyari hadda inaan meeshii xoolihii aan soo dhex galno ayaa nagu khasabtay ee meesha aan ka raadino wixii nolol maalmeedkii dadkiina fursadka lama hayso nin walba waxaa laga soo raadina halkan fursad bas dhallinyarartii iyo aad baa loogu badan yahay ee halkan suuqa xoolaha laiskugu yimaaday marka rid ilaahay furay way hadda ninka wax ka helay iyo nolol maalmeedka nin haddeed meelaad ku celis aad hesho hadda waa fursad ilaahay dadka siiyey alxamdulilah marka way noqon kartaa in meeshaas fursad ay dhallinyarada ka raadiyaan ee meesha halka xoolihii ay ka raadiyaan inay nolol maalmeedkooda iyo markaas ay ku dibiraan waa la dhihi karaa taas marka iyadoo shaqada waa iska dhibadantooda xoolo iyo hadda barnaamijkooda dhallinyarada nin dhallinyaro ode oo magaalo joogo barnaamij xoolo ayaga waxay toola garanayo dhibka iska leeyihiin laakiin hadda waa la dhihi karaa ninkaad fiiriyo inay shaqo abuur ay tahay de ragga rafadooda dhasheenaanle mogta inuu iska fadhiyo oo ilaahay magantiisaa tahay uu hade intuu soo kaco intuu seexdo inuu soo kaco dan seexdo soo kaco wax kaga wanaagsan inuu rafaado ee uga nololmaalmeedkiisa inuu dibiri karo isku dayo marka alxamdulilah hadda waan imaanaa nololmaalmeedkeena had magaalada aan ku joognay aan ku dibirnaa magacayga saddexaan waa cabdi axmed sugow walaalow horta fursadaha way iska fara badan yihiin bilmasel hadda ani markaan kuu soo qaato mar dilaal baan nahay marna ganacsiyaan isku bedelayaa oo hadba ishii ay leedahay ayuu qofka bini'aadanku isku bedelayaa fursado badanna had meesha way iska leeyihiin nin walbana sibuu iskaga ganacsadaa aniga hadda sidaan kuu sheego waayo dilaalna waan nahay ganacsina waan isku bedelayaa dadkii marka wax uu ku bedelo aan haysanin suuqaasu iska jooga nafka xoolaha buu dilaalaa labaatanka buu qaataa labaatanka ayuu qaataa ninna waa iska xamaali oo hadda isagana xamaaligiisaasu ku shaqaystaa fursada marka saasay kala yihiin meeshan hadda waxaan malayna boqol iyo abaaf way dhan yihiin hadda oka aa dhallinyarada way ku badan yihiin oka waxay dhaqaalayarada yeeli iyo shaqla'aan yaa yeelaysa shaqay u noqotabaha shaqay u tahay
wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda oo ay weheliyaan maamulka gobolka saaxil ayaa agab kala wareegay hay-adda waalde fiishoon naxwe axmed keliye ayaa inoo faahfaahinaysa
wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda oo ay weheliyaan maamulka gobolka saaxil ayaa agab kala wareegay hay-adda waalfishon agabkan ayaa ahaa in ka badan afar boqol oo talaagadaha lagu qaboojiye kalluunka nuuro axmed maxamed oo ka socotay hay-adda wall vision ayaa ka warbixisay agabka ay wareejiyeen annagoo ka soconnaa hay-adda world vision aniguna aan ku matalayo inaanu ku wareejinno wasaaradda oo wasiirku maanta wasiir ku-xigeenku inagala socdo sharmaarke gudoomiyaha gobolka loo inagala joogo iyo gudoomiyaha gudoomiya ku-xigeenka jaamacadda oo aan ku wareejinayno tallaagadaha noocan aad idiin muuqda oo tiro ahaan ah afar boqol iyo labaiyo labaatan mashruucan uu marka uu ka yimi tallaagadan ay ka yimaadeen oo fayskiisii afraad baanu ku jirnaa faysas hore ayaa jiray oaan ku qaybaynay laashash waxaa kaloo jiray fays kale oo aan ku qaybinay tallaagadaha nooca la dhigto muxuu haaye guryaha iyo meelaha meherada loogu talagalay in lagu ilaaliyo oo muxuu haaye kalluunka isku dubaha wasaaradda kalluumaysiga gobolka saaxil cabdirasaaq maxamuud raage ayaa sheegay inay baahi weyn u qabaan farxad ah in maanta halkan hay-adda welfishon aanu kala wareegayno afar boqol oo icebogos afar boqol iyo laba iyo labaatan icebogos oo ku kala jira konteynerkan dabadeena yaalla iyo mid kale waana runtii wax baahi weyn loo qabay oo maanta fursad u ah kalluumaysatada degmada berbera aad iyo aadna waan u soo dhoweynaynaa waan aadna waan ugu faraxsannahay insha allahu sidii lagu talagalay waan u qayban doonaa haddii lahaydmo wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda somalilan sharmaarake cabdi muuse ayaa sheegay in agabkan ay si cadaalada ugu qaybin doonaan bulshada reer berbera ka guddoomo hay-adda world fishan runtii afar boqol iyo labaiyo labaatan tallaagadaha kalluunka lagu kaydiyaa oo runtii loo qaybin doono kalluumaysatada degmada berbera waxay qolada world fishan kole wada shaqayn dhow baan wada leenahay waxay tan qayb waxay daba socotaa un shaqooyin hore oo aan hore loo wada wasaaradda iyo hay u wada qabteen waana runtii arrin aad iyo aad aan ugu bogaadinayo runtii inay runtii arrimahan xilis ka saaraan waa run kolomaysatadu markay badda galaan runtii wax weeyaan dee agabka ay ku talaagada hagaagsan ma haystaan tayada talaagadu aad bay hooseeyaan iyo fiidhoorkooguba marka waxaan qabaa runtii inay wax weyn ka tari doonto xagga badqabka ama fiidhoorka kalluunka waayo kalluunku marka badda laga soo qabto ilaa marka u dambayso la cunaya waa in la ilaaliyaa badqabkiisa ilaa n usarka ama qofka u dambeeya kalluunka cunaya ilaa halka laga soo qabtay sourskoodee badda ah intaba in la daryeelo oo la ilaaliyo marka tanna waxaan filaya talaagadahanna inay door weyn ka tari doonaan
wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa soo bandhigtay mashruuc lagu dhisayo xaafadaha iskuraranka ee ku yaala dalka xasan maxamed cabdulaahi ayaa inoo haya
wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa soo bandhigtay mashruuc lagu dhisayo xaafadaha iskuraranka ee ku yaala dalka mashruucan oo ay si wadajira usoo qabanqaabiyeen wasaaradda howlaha guud gaar ahaan mashruuca nagaad iyo bangiga adduunka ayaa ujeedkiisu ahaa kulamo lala yeelanayay hay-adaha caalamiga ah qaar ka mid ah hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedyada dalka shirkan oo ka dhacay magaalada nairobi ayaa loo gol leeyahay in dhammaan qaybaha khuseyso ay ka yeeshaan aragti mid ah si loogu hirgeliyo gobolada dalkeena soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalk soomaaliya mahdi sheekh cabdulaahi ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka kulanka shirar socday muddo isbuuca oo aan halkan nairobi kula lahayn weel bankiga iyo deeqbixiyayaasha iyo maxaa la yidhahdaa bartinarsi kale dowladda kala shaqeeya mashaariicda horumarinta aan halkan nairobi kula lahayn mashruuca ugu muhiimsan ee aan halkan u joogna isbuucan wuxuu ahaa mashruuca nagaad oo magaalooyinka soomaaliya kuwooda ugu muhiimsan laga soo bilaabo hargeysa garoowe dhuusamareeb beledweyne muqdisho baydhabo iyo kismaayo oo ah toddoba magaalo ka fuliya maxaa la yidhahdaye mashaariic waaweyn hargeysa hadda ayaa lagu soo daray laakiin lixda kale ee magaalo horay shaqo badan uga hayay ayaa halkan waxaa la isku wareysanayey waxqabadka halka uu marayo iyo maxaa la yidhaahdaa hadday jiraan wax caqabada iyo hadday wax jiraan wax gaabisa iyo wixii horumar ee la gaariba arrintaasoo runtii arrin aad u qurux badan ahayd aadna aan uga mahad celinay shaqadii qiimaha badan ee ka socday magaalooyinka aan soo xusnay magaalooyinka aan soo xusnay shaqooyinka laga qabtay waxaa ka mid ah in loo dhisay jidad aad u qiimo badan oo dadka deegaanadaasi aad u mahadiyeen sidoo kale in biriijiya loo dhisay sidoo kale in hadda gacanta lagu hayo biyomareennada magaalooyinkaas in iyadana xal loo helo oo dabcan qorshaha iyo mashruuca qayb ka ahaa waxaa farxad noo ahayd inaan maanta halkan iyadana ku daafurnay mashruuc cusub cusub oo isagana boqol milyan ka badan ku kici doono insha allah oo isla magaalooyinkaasi qaybo kale oo ka dhinnaa lagu kafargarayn doono oo lagu qaban doono
xilli ay fooda nagu soo hayso bisha barakaysan ee rabadaan ayaa dadka barakacayaasha ah ee ku nool kaamka alla-aamin ee magaalada jowhar waxay codsadeen in la caawiyo maadaama aysan awoodin wax ay ku afuraan fardowso axmed cabdi ayaa inoo haysa xilli ay fooda nagu soo hayso bisha barakeysan ee ramadaan oo la filayo inay bilaabato horaanta toddobaadka soo socda ayaa dadka barakacayaasha ee ku nool kaamka alla'aamin waxay codsadeen in la caawiyo maadaama aysan awoodin waxay ku afuraan magacayga waa maray cagay daqo waxaan deganahay kaamka ala'aamin waxaanan ka soo qaxnay qansaxley maa la yidhaah waana iska dhibaataysanahay waana iska baahanahay soona waana soo haayaa anfurna waa iskayga baahannahay guriga waxaan ku dhaqanana waa iskayga baahannahay guriga gogolna ma haysano siyeerana ma haysano cunto aafo oo guriga aan ku anfurnana waa iskayga waa iskayga baahannahay marka dhibaatadaas waxaan rabnaa inay si dhaqsi oo degdeg ah oo noolaga soo gaaro waxaan u baahannahay badarna waa iskayga baahannahay lacag waa iskayga baahannahay waxaan ku anfurno oo beriga kubal oo beriga soonka oo beriga oo ilaahay tilmaamay oon ku anfurno oona ku soonnana waa iska rabnaa kaamkaan adiga ee, sano saddex sano iyo weli afar sano aan ku noolnahay beriga waxa beriga joodari xataa aan ku seexanana ma haysano waana iska dhibaataysana waa- qaxooti aan ku nahay meeshaan qansaxleey markii hore adiga xoogaynan waa iskaga nooleen beero beerana waa iska tabcanayni beerihiina ee, abaaraha wana daba kacdiyo xoolihii aaba dhammaaday unankuna nafqadaayna waaba kala soo baxnibo wallaahi hadda waxaan aan qabto beriga oon kuu sheegayo mala cagaaraan iska guranaa coosaan iska guranaa cooska beertiin u galna xataa waaba nalaga soo raacdeystaabo cagaarkana waaba noola diidaa kastiin lasoo fakanana wax adiga oo ilmihiina waxu noqonayo oo biriga oon wax ka dhiga karnana maba aan dii badata labaatan kun ama toban iyo shan kun ka badan maba kusoo helayna kuwaasna qoysta oo biriga dhaqmaayo biriga digsi oo karsanayo oo oo ilmo leh oo wax u- oo noqonayana ma ahan wax weliba oo biriga oo biriga qoys intay ku dhaqantahay waa u baahannahay biriga eh, soonna waana soo hayaa anfurna ma haysano oo biriga waxaas ilaahay og yahay ma ogin waxa annaka ognahay ma jirto meehanaan iska dhex fadhinaa joodarigii ku seexan laheeni darantii ku seexan laheeni weelkii wax ku karsan laheeni aan u baahannahay ee waxaan ku afuri laheeni dhanka kale gudoomiyaha kaamka ah la-aamin ayaa ka warbixiyey xaaladda ay ku nool yihiin isagoona codsaday in laga caawiyo wixii ay ku afuri lahaayeen ayagoo maaragtaa ewel kuwii hore aan xaba loo haynin ay iska degnaayeen xerada ama kaamka laamin badcaas ay iska degnaayeen hadduu ilaahay ka raali noqdo ayaa qoysaskaas cusub soo dul fuuleen tii hore ayaa ewelba lala daalaadhacayo oo dadka masaakiinta ah xaba loo haynin nin walbaba xooggiisu inta la baxo ku noolaay hadda xooggii iyadoo ku noolaay waxaan galaynaa bisha barakeysneed ee ramadaan ayaan galaynaa wax ma ay haystaan ay ku afuran ma haystaan qofkii inuu xooggiisii oo gididkiisii wax ku soo shaqaysto iyo inuu bishii u soomana macnaha ma awoodiyo oo awooddiisa ma gaarsiisna Ee, ma haystaan biyo ma haystaan oo biyihii jeebkooda ayay hadda ka dhiibtaan ma haystaan hooyo fiican ma haystaan
haatanna xubintii sarafka iyo suuqyada
dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii sarifka iyo suuqada ee warka bariiska basmatiga loorkii waxa uu dhoobley ka maraya lixdan dollar halka afkiisu uu ka marayo soddon dollar loorka sonkarta waa afartan dollar haafkiisuna waa labaatan dollar bariiska caadiga afartan dollar halka haafkiisu yahay labaatan dollar labaatan laha saliida waa soddon iyo saddex dollar toban laha saliida waa toddobiyo toban dollar burka caadiga loorkiisu waxa uu dhoobley ka marayaa soddon dollar halka haafkiisu yahay shan iyo toban dollar burka kenya dhoobley waxaa la kala siisanayaa sagaal dollar baastadhaadheer waa koob iyo toban dollar baasta gaagaab waa laba iyo toban dollar hadduynu eegno dhanka iyo sarifka lacagaha boqolka dollar shilinka lacagta soomaaliya dhoobley gacanta hore waxaa lagu kala sarifanayaa laba milyan iyo sideed boqol halka gacanta dambe lagu kala sarifanayo laba milyan toddoba boqol iyo konton shilinka lacagta soomaaliga boqolka dollar shilinka lacagta kenya dhoobley waxa uu ka marayaa labiyo toban kun iyo sagaal boqol halka gacanta dambe lagu kala sarifanayo labiyo toban kun iyo sideed boqol oo shilinka lacagta kenya haddii dib idinku celiyo qeybaha harsan ee warka
haatanna warka dibadda ugu yaraan lix caruur ah ayaa ku dhintay labadii toddobaad ee lasoo dhaafay magaalada qasa cimilo qabow awgeed iyo la-aanta hoy iyo ku- kuleel ku filan sida ay sheegeen dhakhaatiirta falastiiniyiinta iyo saraakiisha caafimaadka dhakhaatiirta isbitaalka benevolent society ee waqooyiga qasa ayaa sheegay in sagaal caruur ah oo dhowaan dhashay oo la dhibaatoonayay qabow daran la dhigay isbitaalka kuwaasoo shan ka mid ah ay dhinteen mid kalena uu ku jiro xaalad halis ah qoyska gabar yar oo laba bilood jir ah ayaa sidoo kale sheegay inay u geeriyootay qabowga ka dhacaya meel u dhow magaalada kaanyoonis ee koonfurta qasa habeennimadii xalay dhakhaatiirta ayaa ku baaqaya inay gacan loo fidiyo caruurta qabowga wajahaya si loo badbaadiyo caruurta qoysaska barakacayaasha ah ee haysan hoy iyo wax ay ka galaan qabowga dhegeystayaal waxaa warkii idinla socodsiina aniga wax cabdicasiis cabdulaahi gurey warka waxaa soo saaray cabdulaahi cabdicasiis siraad warkan mid lamid intaan ku kulmi doono nabadgelyo